kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka subaxnimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah taliyihii ciidamada booliska beledweyn oo ku geeriyooday qarax ismiidaamin ah ah oo lagu qaaday halgan madaxweynaha soomaaliya oo maanta ku wajahan baydhabo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo kormeeray goobta lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed hay-adda maaraynta musiibooyinkana waxa ay baydhabo ka dhagax dhigtay xarunta hay-adda iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya oo muqdisho ka furtay tobabar soconayo muddo shan cisha
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha janaayo sannada labada kun saddex iyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran taliyihii ciidanka c i d waa taliyihii c i d da booliska beledweyn ayaa ku geeriyooday qarax ismiidaamin ah ah oo lagu qaaday degmada halgan ee gobolka hiiraan waryahayga cabdinaasir alcadaala ayaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya
warar dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan weerar saakay ku bilowday qaraxyo oo ka dhacay subaxnimadii hore ee saakay degmada halgan ee gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya degmada halgan ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay weerar ismiidaamin ah kaasi uu filiyey qof isku soo xiray waa qof watay gaari laga soo bixiyey walxaha qarxa uu soo qarxiyey degmadaasi gaar ahaan goob u dhow amase goob ay ku sugnaayeen ciidanka macawisleyda ee deegaanka iyo sidoo kale kuwa dowladda waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidankii halkaasi ku sugnaay wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in qaraxaasi oo ahaayey mid aada u xoogan sidoo kalena lagu fuliyey gaari laga soo buuxiyey walxaa qarxa uu ku geeriyooday taliyihii saldhigga booliiska beledweyne waa taliyihii c i d da ee saldhigga booliiska degmada beledweyne jamaal axmed jaamac waxaana sidoo kale weerarkaasi dhaawac uu kasoo gaaray sida wararku ay tilmaamayaan askari ka tirsan ciidanka macawisleyda ee dagaal kula jira dagaalamayaasha al-shabaaba weerarkan waxaa sidoo kale la sheegay inuusan wax kale oo khasaare ah dada shacaba uusan gaarsiin waxaanuu kusoo beegmay xili dadku ay ku jireen xiliga hurdada waxaana wararkii ugu dambeeyey haatan ay tilmaamayaan in howlgallo culus ay ka socdaan degmada halgan ee qeybaheeda kala duwan kuwaasi ay wadaan ciidanka admis ee halkaasi ku sugan iyo sidoo kale kuwa waa ciidanka dowladda iyo kuwa macawisleyda ee halkaasi fariisimaha ku leh qaraxa ayaa waxaa si gaar ah loogu fuliyey sida wararku ay tilmaamayaan gaari nooha ah oo lagu soo horaray waxyaabaha qaraxa kaasi oo lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidanka macawisleyda ee dagaal kula jira dagaalamayaasha al-shabaab waxaana si gaar ah uu kaga dhacay sida wararku tilmaamayaan faras magaalaha degmada halgan ee gobolka hiiraan
mahadsanid cabdinaasir alcadaala wixii warara kasoo kordha wararkayga iyo barnaamijyada soo socda ayaad ku dhageysan doontaan insha allah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ku wajahan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay si uu uga qayb galo shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya wafdi hordhac u ah madaxweynaha soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyagoo halkaas si weyn loogu soo dhaweeyey sidoo kale waxaa wafdiga madaxweynaha ka mid ah madaxweynihii hore koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya farkeeti oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya marqannimada maanta ayaa la filayaa in ay ka ambabaxaan garoonka diyaaradaha aadancadda ee magaalada muqdisho si ay ugu qayb galaan shirka dib u heshiisiinta baydhabo shirka dib u heshiisiinta magaalada baydhabo ayaa la filayaa in lagu faaqido qabsoomidda doorashooyinka koonfur galbeed iyadoo muddaxileedka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagareen uu ku ekaa sagaal iyo tobankii disembar ee sanadkii dhammaaday labada kun labaiyo labaatanka isla wararka baydhabo ayaan ku jirnaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo ka mid ah abaabulayaasha shirka dib u heshiisiinta baydhabo oo haatan ku sugan magaaladaas ayaa kormeeray goobta lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ibraahim mayow ayaa warkan sii faahfaahinaya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo baydhabo u jooga furitaanka shirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kormeeray qeybo ka mid ah goobaha la dejiyey martida ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta deegaanada koonfur galbeed guddoomiye sheekh aadan madoobe oo hogaaminaya saraakiisha ciidanka nabad ilaalinta qeybta saddexaad admis secretary commandar ayaa indheindheeyey islamarkaana warbixin ka dhageystay mas-uuliyiinta loo xilsaaray soo dhoweynta martida iyo mas-uuliyiinta qeybta ka ah wafuudda ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo loogu ballansan yahay inuu furmo lix iyo tobanka bishan oo ku beegan maalinta beri ah dhanka kale guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa sidoo kale booqday howlka uu ka dhacayo shirka oo maalinta beri ah furmi doono islamarkaana ay diyaariyeen guddiga farsamada ah ee loo diyaariyey in ay ka shaqeeyaan farsamada iyo qabsoomidda shirkan maalinta beryaha ayaa la filayaa in magaalada baydhabo ay gaaraan wafuud kala duwan oo ka tirsan siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed iyadoona sidoo kale la filayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya shirkaas uu furo ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanada koonfur galbeed
mahadsanid mayow wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furtay shir soconaya amaan iraahdee tobabar soconaya muddo shan cisho ah sida warkan uu ku qaadaa dhigayo waryahayga mahad nuur axmed wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo maamulada hiirshabeelle galmudug jubbaland koonfur galbeed iyo gobolka banaadir xubno ka socday ayaa maanta magaalada muqdisho looga furay tobabar muddo shan maalin ah soconayo tobabarkan ayaa quseeya ka hortaga aanfooyinka unuglaanta saboolnimada iyo dhowrista ilaalinta bulshada waxaana maalgeliya midooda yurub in ka badan afar hay-adood ayaana ka fuliya gudaha dalka kaas oo kor joogto ay ka yihiin wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya oo kaashanaysa kuwa dowlad goboleedyada mashruucan oo lagu magacaabo sagal ayaa diiradda saaro dadka tabaalaysan iyo saboolnimada si loo yareeyo kaas oo ka socda gobolada dalka maxamed muuse cali oo ka socda hay-adda sef the children ahna madaxa mashaariicda hay-addaasi ayaa ka hadla halkan isagoo sharaxaad ka bixiyey muddaduu soconaya tobabarkan iyo sidoo kale qodobada muhiimka ee looga hadlayo ereyga koowaad waxa weeye mashruucan sagal waxaa wadda oo maalgelisay waxaa dhinaca dowladda mas-uulka ah wasaaradda under the leadership of molsa waxaa la fuliya hay-adda safety children iyo members kale oo cash consortiumka ka tirsan waxaa fanka bixisay e u-da tababarkan aan maanta isugu nimi oo kiin la isugu yeeray waa social protection ama cayminta bulshada oo ka mid ah waxyaalaha shaqada wasaaraddu ay mandate u leedahay tababarku shaqa mashruucan saddexdii sano labadii sano ugu soo socday uu socday waxay ka mid tahay tababarakani wuxuu ka mid yahay waxyaalaha lagu xoojinayo systemiska dowladda shan maalmood buu soconayaa maanta isla maanta wuxuu kaloo ka bilaabmayaa galmudug isla maantana in wada hadleyno puntlandna insha allah next week baa laga bilaabayaa waa effortiga dowladda awoodeeda lagu dhisaayo dhinaca social protectionka social protection waxaan kulligiin waa fahamsantihiin baan u malaynayaa tababaro badan oo ka horreeyey baa jira muddada shanta maalin ahoo soconaya tababarkan oo ay bixinayaan khubro cilmi durugsan u leh ayaa lagu qaadan doonaa qodobo muhiima oo xoojinaya sii wadida shaqadani mahad nuure axmed warbaahinta dalsan
mahadsanid mahad hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa ay ka dhagax dhigtay xarunta hay-adda maareynta musiibooyinka sida warkan uu mar kale ku faahfaahinayo wariyaha dalsan ee arrimaha koonfur galbeed ibraahim mayow hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo ay weheliyaan wasiirada gargaarka howlaha guud iyo beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiyaha magaalada baydhabo ayaa maanta magaaladaas ka dhagax dhigay xarunta gurmadka degdega ah ee koonfur galbeed soomaaliya munaasabadda dhagaxdhigga waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka gargaarka kan howlaha guud kan beeraha iyo guddoomiyaha magaalada baydhabo ahna duqa magaalada cabdulaahi cali watiin xaruntan ayaa ka shaqayn doonta gurmadka degdega ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka dhagax dhigay ugu horeyn waxaa munaasabadan dhagax dhiga ka hadlay guddoomiyaha magaalada baydhabo cabdulaahi cali watiin
siisin bargaytan mayninkooyihin agaasimaha maareynta masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya yaa gigmay bayroninkoy silin surtugeliyi landhagax dhiga xarun maybuah oo arrimaha gargaarka maybuah degdege maybuah lanka targali maadaama wadankan oo soomaaliya maybuah sanooyinka laha dhaaf la tacaalay abaara iyo meerhaas masiibooyin shishal duun la tacaalay marka meenka ma hadnagaan ahe agaasimaha waxada maareyntii masiibooyinka dowladda federaalka imus mayba beerokooy meerhaas dhagax dhiga xaruntan oo mayba muhiimad gaarayaan leh dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo maybuah jawaabaha lanka baahana maybuah arrimaha gargaarka iyo meerhaas degdega maybuah meerhaas meel oo lanka aramiyow naga doonta insha allah may rajayna maybuah in dhismasha meerhaas si oo dhaqsile maybuan bilaawo doona mid kale ma hadnagaan wasaaradda wasiirka wasaaradda maalinta masiibooyinka oo dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo wasaaradda beeraha iyo wasiirka howlaha guud oyo mayba juhdi dheer geli mayba siyaarantan mayba lan suurta geli gaar ahaan wasiirka maarinta masiibooyinka dowladda federaalk dowladda koonfurka soomaaliya oo mayba iska taxlu wajah min maalan surug in ummadan mayba ah oo dhibaatooyinka iyo abaaraha mayba saameensay lanka kabaala iyo dhibaato mayba qayb mayba tan qayb kunag doonta insha allah sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wasiirada gargaarka howlaha guud iyo beeraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan aad ugu faraxsannahay inaan joogno munaasabadda lagu dhagax dhigaayo xarunta gurmadka degdega ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo guddoomiyaha degmada baydhabo oo run ahaantii aad noogala shaqeeyay sidii aan u heli lahayn meelaan wax ka dhisanno waxaan u mahad celinayaa wasiirka howlaha guud iyo wasiirka beeraha run ahaantii arrintan aad noogala soo shaqeeyey maadaama arrimahan gurmadka degdega ay yihiin arrimo quseeyo qaybaha kala duwan ee dowladdu ay ka shaqayso aysan ayn hal wasaarad shaqo ku kooban oo ah shaqo wasaarada badan iska karabsanayaan wasiiro waa mahadsantiin garabka hawsha naga siiseen waxaan rabaa oo kale u mahad celiyo guddoomiyaha hay-adda sodma maarinta masiibooyinka qaranka maxamuud macali cabdulle oo run ahaantii waqti yaruu shaqaynayay si saaxiibtinimo ah walaaltinimo ah dadnimo ah noola shaqeeyey oo run ahaantii aan raba inaan ka mahad celinno madaxweyne xasan sheekhna uga mahad celinno inuu qof ku habboon hogaamin kara hay-addaas inuu u dhiibay aad waa mahadsan maxmuud dadaalka aawdid insha allah xaruntan waxay noqon doontaa mustaqbalka meesha laga hagi doono arrimaha wixii gargaar deg deg ah oo ka dhaca koonfur galbeed insha allah waxay noqon doontaa xarun u shaqaysa saddexda gobolba u shaqaysa mar labaad guddoomiye watiin waa mahadsan tahay wasiirada waa mahadsantihiin maxmuud guddoomiyaha sooda waa mahadsan tahay
ugu dambeyn waxaa munaasabadan dhagaxdhiga ka hadlay guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin isagoona sheegay in xaruntan ay ka shaqayn doonto gurmadka degdega ah guud ahaanba deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddoomiyaha degmada wasiirka wasiirka gargaarka maalinta masiibooyinka koonfur galbeed wasiirka howlaha guud iyo wasiirka beeraha iyo dhammaan runtii dadka reer koonfur galbeed khaasatan reer baydhabo oo runtii hay-adda maalintii lay dhiibay ilaa hadda runtii garabkayga soo istaagay waxaan rabaa inaan si khaasa ugu mahad celiso madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen runtii oo ii siiya fursad inaan si wanaagsan u shaqeeyo runtii iina una xil saartay howlahan dad runtii ka soo bixi karo aad iyo aad ugu mahadsantihiin runtii wasiir wada shaqayntaadii wanaagsaneeday waxaan rabnaa maanta insha allahu tacaalaa inaan meeshaan dhagax dhigno xarunta gurmadka degdega ah ee koonfur galbeed runtii waa og tihiin oo dalka waxaa ka jiro xaalado ba'an ma marka qaar waxaa ka jiro abaaro aad u xooggan ma marka qaarna waxaa ka jiro webiyo fataho koonfur galbeed waxay leedahay webi aad u dheer waxaa jiro runtii cadow oo runtii ummadda haraakeeyey oo runtii qaraxyo iyo dhibaato geysto ilaahay shantiisa naga mootiyo xaruntan marka waxay muhiim u tahay muhiim in ay maamul kastaahi oo dowladda federaal ka mid ah laga sameeyo runtii khaasatan koonfur galbeed waxaan rabnaa insha allahu tacaala inay xaruntii bilowgeeda halkan laga bilaabo oo aan ognahay runtii inay ku habboon tahay xaaladaha marka la qiimeeyo aad iyo aada u mahadsantihiin mar aan dheerayna insha allahu tacaala xarun shaqayso oo ambalaasyadeeda wadato oo debdemiisyadeeda wadato oo dad tababaran oo runtii ka shaqeeya xaaladaha degdega hodhan macaali wasiirka hala shaqeeyo ood kaalmaysato ayaan heli doontaa insha allah ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan
mahadsanid warbixintaas waxay ugu dambeysay warka subaxnimo aad ka dhageysanayseen dalsan ciddii ay wararkeenu sheegaan isagoo maqal iyo qoraal ah waxay dib nooga daalacan karaan bartaan internetka ku leenahay radio dalson com
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel